waxaa dadka kii garaad lahow heestaani waxaa ku loqeynayay allahu naxariistee cabdi salaad berdilacshe waxaana la shiibinayay hoblada kooxda waa beri taariikhda heestaani qolka keedka cajiladaha reedi muqdisho ay kusoo biirtay ayaa waxay ahayd saddexdii bishii juun sannadii kii bartamo ayaanu kaga jirnaa barnaamijyadii iyo wararkii kala duwanaa reedi muqdisho dhegeystayaashiisa qiimaha iqaayaha badan saakay oo ah subax axada taarikhduna ay tahay labatobanka bisha luuliyo sannada labakuniyoabaatanka ayaanu bartamahan kaga jirnaa hadahan oo kale marka laga reebo maalinta jimcaha waxaa alaaba halkan aad ka dhegaysataan reediyo muqdisho barnaamijkii faaqidaadda faaqidaadda wararka saakay waxaa u diyaar ah axmed cumar munye
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka war kale kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgalla waxa ay ka sameeyeen deegaano hoostega degmada bardaale ee gobolka baay waxayna ku dileen maleeshiyaad ka tirsan kooxda argagixisada ee al-shabaab sidoo kale waxaad kaloo maqli doontaan ciidanka kumaandoska xoogga dalka oo howlgallo qorshaysan ka sameeyey deegaanka mubaarak ee gobolka shabeella hoose waxaad sidoo kale aad maqli doontaan hay-adda socdaalka iyo jihsidaha soomaaliya oo sheegtay in ay diyaarisay habraacyo cusub oo looga hortegayo cudurka faafa ee covid iyadoo maanta hay-addu ay bilowday in bulshada ay qaataan baasaboorka oo muddo xanibnaa barnaamijka ayd ku maqli doontaan wasaaradda caafimaadkana oo xaqiijisay in konton iyo shan qof oo cusub ay ka bogsoodeen fayruska korona qodobadaasi waxaynugu soo kordha ayaad barnaamijka faaqidaada wararka aad ku maqli doontaan mar kale kusoo dhawaada barnaamijka
maamul dowladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaane ma ka maarantaa ummad yahay midnimo ma ka maarantaa maamul dowladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaane ma ka maarantaa kala maarmi maysaane soomaaliyey didigta isqabsada ismakaabsado midigta isqabsada kala maarmi maysaane soomaaliyey didigta isqabsada you madhabtay ka siman tahay soomaali waa mid dhaqankeedu waa mudan asalka midabkiyo madhabtay ka siman tahay ummad yahay midnimo ma ka maarantaa maamul dowladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaane ma ka maarantaa ummad yahay midnimo ma ka maarantaa maamul dowladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaane ma ka maarantaa isma kaabsado midigta isqabsada kala maarmi maysaane soomaaliyey midigta isqabsada isma kaabsado midigta isqabsada kala maarmi maysaane soomaaliyey midigta isqabsada soomaali waa mid dhaqankeedu waa mudan asalka midabkiyo madhabtay ka siman barnaamijka faaqidaada wararka ayaad la socotaan qodobka ugu horreeya barnaamijka ayaan markaan siiyey ambaqaadayaa ciidamada kumaandoska xooga dalka ayaa howlgallo qorsheysan waxa ay ka sameeyeen deegaanka mubaarak ee gobolka shabeellaha hoose wariyaha warbaahinta qaranka maxamed cabdulaahi shilaawe oo ku sugan gobolka shabeellaha hoose ayaa qadka telefoonka si toos ugu jira maxamed bal faahfaahinaga si ee howlgalka ay ciidamada ee xooga dalka soomaaliyeed ay ka sameeyeen deegaanka mubaarak ee gobolka shabeellaha hoose
maasanid mooye ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxaay howlgallo maalmihii ugu dambeeyey ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose deegaanadan sida gaarka ah ee kumaando ciidamada kumaandooska ka sameeyeen howlgallada ayaa waxay kala yihiin deegaanka mubaarak iyo weliba deegaanka daarusalaam oo hoostaga degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose howlgalkan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo burburin lahaa islamarkaana nab- kooxaha nabadgenoodiska naflcaariga maleeshiyaadka al-shabaab loogu di lagu diidi lahaa inay ku harsadaan islamarkaana looga dulqaadi lahaa dhibta ay ku hayaan dadka shacabka
waayahay ee howlgalka ee eh, maleeshiyaad lagu soo qabtay ma jirtaa oo intii uu howlgalku u socday howlgalka ee, deegaanada mubaarak iyo weliba deegaanka daarusalaam laga sameeyey ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ay ka sameeyeen waa lagu soo qabtay horjoogayaal uu ku jiro ee, deegaanka mubaarak horjoogihii nabadiiska u qaabilsanaa iyo weliba ee, qaadigii maxkamadda ee, deegaanka mubaarak iyo weliba horjoogihii wardoonka u qaabilsanaa iyo weliba horjoogayaal kale oo iyaga weli ay baadhis ku socoto oo dad kale maxabiisa ciidamada kumaandoosku waxay halkaas ku burburiyeen xarumihii ay nabadiidku ka soo abaabuli jireen weerarada qaraxyada ah ay kusoo eh, dhibaataynayaan dadka shacabka ah Een, dhanka kale waxaa xusid mudan inay kooxaha nabadiidkii markii ay ka cabsadeen ama ka baqeen xuduudda ciidamada kumaandooska ee had iyo habeenba heenka ugu jira siday u samata bixin lahaayeen dadka shacabka islamarkaana u baxsan lahaayeen araadiga nabadiidka al-shabaab ayaa nabadiidku waxay sameeyeen inay biyo kusoo furaan wadooyinka deegaanadaasi gala si ay u joojiyaan isu socodka dadka shacabka islamarkaana baqdin maadaamaayna u babacdhihi karin xuduud xuduudda ciidamada la- la- balse ciidamada kumaandooska oo aanay celin karin biyo iyo wax kastaaba waa ay ka gudbeen iyagoona dadka shacabka uga gargaaraya baabuurtooda islamarkaana ka xidhayay kala- een, kanaalada ay ka furayaan biyaha ee webiga ee, soo ay kasoo fatihiyeen shabaab waxayna sameynayeen gacana bili-aadamnimada oo ay u gurmanayeen dadka shacabka ay go'doomiyeen kooxaha raadiga nabadiiska naflacariga maleeshiyaadka al-shabaab waxaa kaloo halkaasi laga firay een, calanka iyadoo eh, laga sameynayey een, in een, la tuso dadka in ciidamada kumaandoodka u yimaadeen islamarkaana howlgallo xaqiijin amniya iyadoo la fashiliyo weeraro qaraxyo ah ay ku dhibaataynayeen dadka shacabka ah waxaa kaloo xusub mudan in dadka shacabka ay si aada u soo dhaweynayeen iyagoo u farmuuqayay ama u sheegayey kooxaha nabadiidka al-shabaab qofka ka tirsan ee ku dhex dhuumanaya dadka shacabka
waayahay ugu dambeyn ee gobolka shabeellaha hoose oo aad ku sugan tahay xaaladda amni iyo maxaad faahfaahin naga sii kartaa
xaaladda amniga gobolka shabeellaha hoose deegaanada haddan aan uga suganahay waxaan ku suganahay deg- waxaan maray degmooyin fara badan sida degmada awdhegle degmada awdhegle oon maray waxaan ku arkay een, horumar aada u ballaadhan ee degmada awdhegle oo ka mid a degmooyinka gobolka shabeellaha hoose een, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan iyo weliba ciidamada kumaandooska oo iyagu ee, wada howlgalka sifaynta ah ee nabadiisa looga sifaynayo deegaanada fara ku tiriska ay uga sugan yihiin gobolka shabeellaha hoose waxaad ka arkaysaa in gobolka shabeellaha hoose uu hana qaaday kanahana qaaday hanaan dowladnimo iyo weliba iyadoo laga sama- laga saaray kooxaha nabadiiska al-shabaab degmada awdeegle oo ka mid a degmooyinka gacanta dowladda dib usoo galay ee nabadiiska laga saaray sanad hor waxay degmadani ku hana kasoo hana qaaday oo xarimihii dowladda dib oo dhis ballaaran ka socdo waxa aad ku arkaysaa muuye oo aada u cusub mudan una farxad badan in dadka shacabka iyo habeenkii ay ku caweynayaan degmada awdeegle dhexdeeda iyadoo laga shiday nalalka ee nooca foolarada ah ee wadooyinka lagu dhejiyo iyadoo dadka shacabkii iyo ciidankuna ay isdhexgal fiican ka socdo waxaa kaloo gelika dambe garoomada ku yaala degmada awdhiga laga sameeyaa een, een, tartamo ciyaareed oo kubadda cagta ah iyadoo isdhexgal ay tahay ciidamada iyo shacabkuna ay wada ciyaarayaan dhanka kale wada shaqayn aada u qurux badanaa ka socota deegaanada kale aan maray waxaad ku arkaysaa een, dadka shacabka iyaga oo aada uga soo doogsanaya kana soo waaqsanaya dhibaatadii ay u geysteen kooxaha nabadiiska naflcaariga maleeshiyaadka al-shabaab oo aan nolol ogolayn hadday yihiin waayeel hadday yihiin dhalinyaro iyo hadday yihiin haweenba intaba aan u ogolayn nolol balse ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed guud ahaan waxay u taagan yihiin siday u samata bixin lahaayeen dadka shacabka ah waxaana iska dareemaysaa iyodidiilo qurux badan iyo gobolka shabeellaha hoose oo kusoo noqonaya maadaama gobolkan uu yahay gobol tani ku ah dhanka beeraha webiyadii ee webi ee uu leeyahay maadaama gobolkan uu yahay dalag een, gobolada ugu een, dakhliga badan soomaaliya waxa uu ku hana qaadaya weliba xilliga aan ku jirno muuye oo ah xilli xagaaya da-ayso oo aada u qurux badan yahay dhulku cagaaran yahay waxaad ka dareemaysaa in dadku ay neecaw iyo isu socod fiican ay samaynayaan waxaa aada u cusub mudan oo weliba dadweynahayna dhegeysanaya soomaaliyeed ay aada u yaqaanaan een, gobolka shabeellaha hoose wuxuu leeyahay dhaqan ka guduwan gobolada kale een, waxaan dhowr jeer indhahay ku dhaceen islamarkaana aan la kulmay aroosyo iyadoo dadku ay ku sheegayaan in aroosyadan dhaqankooda ay u- eh, u dhiganayaan aanay hore u jirin balse markii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay soo gaareen ay dhaqanka gobolka shabeellaha hoose u lahaa uu dib u hana qaaday
aad iyo aad baad mahadsan tahay maxamed cabdulaahi shilaabe wariyaha warbaahinta qaranka ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose shaqo wacan aan ku rajaynaya saaxiib weli waxaad la socotaan barnaamijka ee faaqidaada wararka wasaaradda caafimaadka ayaa xaqiijisay in konton iyo shan qof oo cusub ay ka bogsoodeen fayruska corona wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya marwaba wasiire abikar dhuur ayaa warbixinta maalinlaha ah ee covid sagaal iyo toban ku sheegtay in fayraska corona ay ka bogsoodeen konton iyo shan qof oo cusub taas oo tirada guud ee dadka bogsooday ka dhigaysa ku dhowaad kun laba boqol waa kun laba boqol lixdan iyo afar qof kun laba boqol lixdan iyo afar qof marofosiye abikar nuur ayaa sidoo kale caddeysay in la diiwaangeliyey toban iyo saddex xaalad oo cusub oo covid sagaal iyo toban ah oo kala jooga somalilan shan jubbaland afar gobolka banaadir laba iyo galmudug laba qof taas oo tirada guud ee xaaladda dalka laga diiwaangeliyey ka dhigaysa saddex kun konton iyo kow qof bukaanada cusub lix ka mid ah waa rag toddobana waa dumar ee, afar labaatankii saacii ugu dambeeyey ma jiraan bukaan u geeriyooday covid sagaal iyo toban waxaana tirada guud ee dadka dhintay cudurkan ay gaaraysaa sagaashan iyo laba qof wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqday in laga- lagu dadaalo ka hortaga cudurka faafa ee covid sagaal iyo toban hay-adda socdaalka jiisadaha soomaaliya oo sheegtay in ay diyaariyeen habraacyo cusub oo looga hortagayo cudurka faafa ee coronavirus iyadoo maanta hay-adda ay bilowday in bulshada ay qaataan baasaboorka uu muddo xanibnaa taliya hay-adda socdaalka jiisadaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed aadan koofi ayaa sheegay in xarumaha migrationka laga bilaabay maanta howlihii caadiga ahaa islamarkaana uu sheegay in halka boqolkiiba qof loo adeegi jiray ay hadda ay ka dhigeen konton qof si looga hortago cudurka coronavirus aan wada dhegeysan habraac cusub oo een, een, muddadaas saameynta een, xanuunkaasi uu jiro een, lagu maamuli doono haddii aan la yidhaahdo taxadar bixinta lagu adeega muujinayo.
taxadir leh oo ay ka mid yihiin in isku imaanshiyahaasi loo yareeyo nambarkii markii hore la qaabili jiray in aad hoos loogu dhigo kala bar la qaabilo meeshii boqol la qaabili jiray konton ay qaabilaan meeshii labaatan qaabili jirta toban qaabi- ay qaabisho si isku imaadka loo yareeyo waxaa kaloo la socda tilmaamo ah in qofka xarunta imaanayo uu haysto een, afxirkii iyo gacmogashigii oo iyaguna wasaaradda caafimaadka iyo een, talooyinka caafimaadka ayay ku jirtay Een, si een, loo yareeyo een, maxaa- si looga taxadaro in dhibaato kale aysan soo noqonin sidoo kaleeto waxaa ka mid ah in la ilaaliyo een, masaafada kala fogaanshiyaha oo meelaha loo calaamadeeyo xarumaha dadka loo calaamadeeyo ama loo tilmaamay een, in ay ay fadhiistaan ama istaagaan ama ay ku ekaadaan Een, waxaa kaloo ka mid ah in si weli loo yareeyo nambarka ima isku imaanaya Een, in dadka laga maarmo ee iyagu aan adeega u baahnayn laakiin een, caawinaya dadka baasboorka qaadanaya ama adeega qaadanaya in dadkaas een, iyagana aysan xarumaha imaanin oo qofku hadduu isku filan yahay isagu keligiis u yimaado qofkii aan isku filnayn sida dadka xanuunsan waayeelka iyo caruurta iyagana nambar kooban ayaa loo ogolaaday Een, waxaa kaloo ka mid ahayd een, een, in shaqaalaha iyo saraakiisha ho- shaqada haysa iyagana een, si loo badbaadiyo iyaga ruuxooda naftooda in een, adu- qalabkii ay ka maaragtay gashan lahaayeen afgashigii gacmihii iyo waxyaabihii kale looga hortagayay Een, xarumaha sidoo kaleeto shaqooyin dhinaca nadaafadda joogtaa laga sameeyo Een, waxaa kaloo ka mid ahaa in een, een, xarumaha aadka u mashquulka badan dadku badan yahay in iyagana qalab lagu hubiyo qofka een, qandhadiisa la keeno oo haddii ay jirto qof markaa calaamadihii laga helay in een, lala xiriiro howlwadanada caafimaadka tiimamka caafimaadka lala xiriiro marka een, howlahaas oo dhan aan een, een, habraaca ku soo qornay soona gudbinay Ee, dadka soomaaliyeedna waxaan ka codsanay inay ixtiraamaan waxaa intaas dheer magaalada muqdisho waa meesha ugu badan oo baasboorka laga dalbado Een, waa saxmad badan ayaa ka jirtay markii hore hal xarun ayay ahayd Een, waxaa suurto gashay in xarun kale lagu daro oo degmada cabdicasiis ah Een, labada xarumood marka waxaan u kala qaybinay toddobiyo todoban degmo ayuu ka kooban yahay gobolkan ama magaaladan Een, waxaan eh, sideed waxay ka tegi doonaan oo baasboorka applicationkiisa ama arajada geysan doonaan haddii aan la yidhaahdo xarunta degmada cabdicasiis wasaaradda kalluumaysiga een, dhismaheeda Een, sideedaas degmo dadka degan uunbaa oo warqadahooda ay ku caddahay inay degan yihiin ayaa ka qaadan kara baasboorka Een, xarunta degmada hore guriga shaqaalaha waxaa iyagana een, ka adeegi ka heli doona baasboorka sagaal degmo sagaalkaas degmo oo warqada ay ku caddahay qofkii ka socda waxaa weeyaan een, wuu ka heli karaa waa lagu qaabilay way way qaabilayaan saraakiishu marka iyadana waxaan rajaynaynaa in bulshada soomaaliyeed halkan ku dhaqan ay arintaa ay nagala shaqeeyaan oo ay ixtiraamaan oo cadaadiska badan iyo iyo culayska laga yareeyo xarumaha Een, waxaa jirta waqti kooban oo araajida la qaban doono iyadana Een, waqtigaasi markaa dhexdiisa unbaa araajida la keeni doonaa haddii aan la yidhaahdo Een, waxaa jira mararka qaar qaladaad ka dhaco oo saan oo kale markii een, kala go-oo yimaado ee dib howluhu u bilowdaan waxaa dhacdaa een, dadka soomaaliyeed waqti adagaa lasoo maray xoogoo kalsooniduna sidii la rabay ma ahan waxaa arkaysaa dad halkii kusoo hoyanaya oo habeenkii sagaal saac sideed saac oo habeenimo een, jardiimaha ama laamiyada soo fadhiisanaya si ay waqti marka gaar u helaan arintaa marka in laga maarmo Een, alxamdulilah waxaan haysanaa hadda magaalada muqdisho hadda ugu ugu saxmad badneed laba xarumood oo waaweyn ayaan haysanaa marka walwalkii ahaa een, ama nambarkaa buuxsamaa hadda ma jiro marka dadka soomaaliya waxaan rabnaa inay marka subax ay rabaan inay adeega u yimaadiin soo quraacdaan deegaankooda ka yimaadiin laba saac oo subaxnimo ayay saraakiishu halkaa diyaar ku yihiin ayna qaban doonaan haddii aan la yidhaahdo araajida aad iyo aad ayaan mar kale ugu celinayaa bulshada soomaaliya meel kastay joogaan inay saraakiisha een, la shaqeeyaan een, oo ay u fududeeyaan hawsha innagoo dhan aan ka shaqeyno si cudurkaas dhibaatadiisa aan uga wada badbaadno dadkeenan uga badbaadsano dhammaan een, sida documentsku u qoran yihiin waxa waaye een, xarun kasta oo laga bixiyo een, baasboorka Ee, intooda badan gobolladay ku yaaliin muqdisho laba xarun unbaa ku taala marka dhammaantood ayaa een, howlwadeennada ka shaqeeya saraakiisha joogta lagu amray inay fuliyaan oo ay iyagana een, waajibaadkooda ka gutaan wayna fulin doonaan wixii waxyaabihii loo baahnaa ee lagama maarmaanka ahaana Een, waan waan la wadaagnay waxyaabaha kalena waxaa kala shaqayn doona wasaaradaha caafimaadka ee isteediyadu ay leeyihiin ayaa kala shaqayn doona Een, waana waana waana rajaynayaa inay arrintaas ka wada fusho Een, safaaraduhu iyagu waa waa shaqaynayeen een, waxaa bixinta baasaboorka laga bilaabo safaaradaha bishii hore dhammaadkeeda Een, iyadoo la tixgelinayo duruufaha ay qabaan dadka soomaaliyeed ee halka eh, wadamada dibadda ku nool oo noloshooda shaqadooda iyo mustaqbalkooda baasaboorku ku xiran yahay marka taa anagoo tixgeli- tixgelinayno markaa bishii hore dhammaadkeeda ayaa dib loo loo bilaabay Een, taana een, wixii la xiriira een, een, hababka ka hortaga xanuunkana waxay la wadaagayaan safaaradda iyo dalka ay markaa safaaraddu ku taalo marka waxa een, ka quseeya iyaga habraacan een, may jirto sababtoo ah waddan walba wuxuu leeyahay nidaam uu ku xadido een, isku imaadka iyo iyo sidoo kaleto u isticmaalo ka hortaga xanuunka Een, horta laba hendis sharciyeed oo hay-adda la xiriira ayaa ayaa baarlamaanka taalla oo mid mid waliba uu maray akhrintii koowaad Een, kii isbuucii hore la geeyey wuxuu ahaa een, sharciga socdaalka dalka oo isagana een, een, eh, hindis sharciyeed laga abuuray Een, oo muddo dheer ayaa laga joogaa markii la sameeyey sharciga hore Een, muddo aada u fog lixdan iyo lix- lixdan iyo lixdii meelahaas u ahaa Een, sharcigaas marka waa sharci hadda xaaladda hadda taagan adduunka iyo sidoo kaleeto nidaamka hadda la isticmaalo dowladnimo aan la jaan qaadi karin wuxuu ahaa mid aada u kooban wuxuu ahaa mid ay ka maqan yihiin een, heshiisyo badan oo soomaaliya ay saxiixday oo la xiriira arrimaha socdaalka Een, qaxootiga iyo heshiisyada laga galay ayaa ka maqnaa waxaa ka maqnaa eh, keliya wuxuu xooga saaraya ajaanibta bis ayuu xooga saaraya Een, marka sharciga marka waxaa lagu qasbanaaday inta badan uu isbedelayay oo dib u eegis lama dhihi karinoo dib u eegisu marka qodobal keliya la bedelo unbay noqonaysaa laakiin een, sharcigan sharcigii horeeto wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga wasaaradda arrimaha gudaha unbuu ku maaragtay ku ku cadeed inay awoodaheeda tahay Een, hadda wixii o dhan waa isbedeleen wasaaradihii waa kala qaybsameen hababkii iyo habkii dowladnimada federaal ayaa la qaatay adduunka waxaa jira waxyaabo badan oo socdaalka la xiriira oo kusoo kordhay markii hore aan jirin Een, isku soc- socdaalka soomaaliya markaa imaan jiray aad u xadidnaa aad u yaraa Een, hadda dee waa aad aad u badan yahay socodka dadka muwaadiniinta soomaaliyeed iyo sidoo kaleeto ajaanibta imaanayso ama ka baxayso dalka Een, taa marka waxay keentay inta badan wa- waxaa kaloo lagu dara qodobo la xiriira een, magangad- magangalidoonka iyo qaxootiga xuquuqda qaxootiga ayaa iyadana lagu daray waxaasoo dhan marka waxay keeneen inta badan boqolkiiba siddeetan in qodobadii la bedelay een, uu kii hore ka koobnaa oo aada u xadidnaa xeerna ah Een, taa marka waxay keentay lama dhihi karo dib u eegis waxa waaye wuxuu ahaa een, hindis sharciyeed in laga abuuro lagu qasbanaado marka hindis sharciyeedkaas hore ee socda- hay- sharciga socdaalku wuxuu ka hadlayay een, soo gelidda iyo ka bixidda soomaaliya degidda wuxuu kaloo ka hadlaya xuquuqda qaxootiga waa dhafafka dadka iyo- ajaanibta ah ee dalka Een, imanaya qof walba oo baxaya iyo qof walba oo soo galaya dalka ajnabi kasta oo soo galaya dalka ajnabi kasta oo degaya ayuu ayuu ka hadlayay sidii loo maamuli lahaa aada u ballaaran yahay Ee, sho- xuquuqda qaxootiga iyo magangaleydoonka ayuu ka hadlayay Een, kan sharciga labaad waa sharciga hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda hay-adda een, marxaladay soo martay markii hore la dhisaya booliiska laan ka tirsan ayay ahayd Ee, toddobaatamiyadii ayaa la geeyey nabad sugidda een, dhinaca amniga loo wareejiyey Een, labada kun iyo koob iyo tobankii ayaa laga soo wareejiyey oo waax ka tirsan wasaaradda laga dhigay eh, amniga laga dhigay Een, mar kale labada kun iyo lix tobankii waxaa laga dhigay xeer ayaa lagu nidaamiyey hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ayaa laga dhigay weli marka xeeraray ku shaqaynaysa marka waxaa lagu qasbanaaday een, in loo sameeyo sharci inta sharciyeedkaas ayaa sharciyaqaano wasaaraddu ay u dirta u xilsaartay kasoo shaqeeyeen maanta ayaa la geeyey een, oo akhrintii koowaad uu soo maray oo su-aalihii loo baahnaana laga jawaabay isaguna wuxuu ka hadlayaa een, awoodaha hay-addu ay leedahay iyo waajibaadkeeda ayuu ka hadlayaa Een, wuxuu ka hadlayaa qaab dhismeedkeeda Een, qa- inta xafiisay ka koobnaanayso sida loo magacaabayo agaasimaha shuruudaha le waxaasoo dhan ay- ay- ayay ka hadlaysaa Een, waxay ka hadlaysaa astaanteeda iyo waxyaabaha calaamadaha lagu garto Ee, sidoo kale sharcigan wuxuu ka hadlayaa een, xubnaha ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda een, shaqaalaysiintooda shuruudaha laga rabo xuquuqdooda wuxuu kaloo ka hadlayaa eh, habkooda habka shaqo ka tegista habka ganaaxyada iyo ciqaabahooda waxaasoo dhan ayuu ayuu ka hadlayaa marka waxaan rajaynaynaa labada sharciba inay baarlamaanka soo gudbaan haddii alla yihahdo oo muhiimad weyn u leh sababtoo tahay een, een, waxa waxa u xayiran howlo badan oo la qaban lahaa waxay u xayiran yihiin shuruucdan ayay u xayiran yihiin waxaa jira adduunka wadahadallo ka socdo la la xiriira isku socodka oo heer gobol iyo heer qaarad iyo heer maaragtay caalamiba ah waxaasoo dhan waxaa ugu muhiimsan waxay tahay dalka inuu haysto sharci la jaan qaadi karo Dunida xaaladaha inteeda kale.
iyo adduunka iyo iyo shuruucda kale oo caalamka Een, ha wax weyn oo oo ay ay k- maaragtay ku soo kordhin kartaa een, eh, shaqada iyo waajib gudashada hay-adda sababtoo ah een, markaa haysatid sharci iyo iyo qodobo kuu sharxaya waxaa qabanaysa waajibaadkaada awoodaadana kuu muujinaya wax weyn bay kuu tahay marka shaqaalaysiinta nidaamka loo maraayo halkaasi ku caddahay Een, shaqo ka tegistu halkaasi ku caddahay qofka een, xilka qaadista iyo shaqo ka qaadista dhammaantood ayaguna halkaasi ku cad yihiin waxyaabo badanoo een, maanta aanan xeerarka ku haysan ayaa ayaa ayaa laga heli doonaa haddii aan la yidhaahdo ay noo fududeyn doontaa Een, waana rajo weynaan ka qabnaa in een, iyadoo muhiimadda la fiirinayo in a- ay ansixiyaan een, a- golaha baarlamaanku inuu ansixiyo Een, kolley aqalka sarena way tegi doontaa haddii aan la yidhaahdo waayahay inkastoo arrimaha immigration ku yihiin federaal haddana sharcigan seebuu ula jaanqaadayaa isbedelka ee federaalka iyo steedyada soomaaliya laga qaatay
Een, marka laga hadlayo socdaalka iyo sidoo kaleeto shaqooyinka hay-adda socdaalku ay leedahay iyo baasaboorka waxa dhan marka laga hadlayo waxay ka mid tahay awoodaha ay leeyihiin een, awoodaha ay leedahay federaalku ay- ayay ka mid yihiin oo afarta ah Een, sidaas awgeed mar waliba een, sharciyadan hadda gaar ahaan sharciga socdaalka oo kaleeto markii la sameynayo goboladoo dhana lagu soo qabtay wadatashi state walba waxaan kusoo qabanay wadatashi eh, la xiriira wixii talooyina ay ku darayaan Een, waxaa marka een, sharciyadaani markii ay lay meel maraan waxaa iyada ruuxeedu xuquuq badan iyo waxyaabo badan oo xagga wada shaqaynta isteediyada
aad buu umahadsan yahay taliyaha hay-adda socdaalka iyo jeesidaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee maxamed aadan kofi oo warbaahinta qaranka la hadlayay ayuu ahaa islamarkaana ka hadlayay ee hay-adda socdaalka iyo jeesidaha soomaaliya oo bilowday mise diyaarisay habraacyo cusub oo looga hortagay cudurka faafa ee covid sagaal iyo toban iyadoo maantaba ee hay-addu ay bilowday ee xarumaha immigrationka ee islamarkaana ay ka bilowdeen adeegyadii bulshada loo qaban jiray ee bixinta baasaboorada guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaada wararka oo aad kala socotee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka waxaan kusoo gabagabaynayaa hees la yidhaahdo waa duhur dharaareed heestan waxaa qaadaysa eh, maryan maxamed careys miraha iyo laxanka waxaa iskale axmed maxamed waa axmed maxamuud xidig qaybta qabashada waxaa la qabtay lix iyo labaatankii bishii labaad kun sagaal boqol toddobaatan labadii aan wada dhegaysanno